Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Madaxweynaha dalka Masar Mudane Cabdulfataax Al Siisi ayaa kulan muhiim ah ku yeeshay qasriga Al Itixaadiyah ee magaalada Qaahiro ee caasimadda dalka Masar. Kulanka labada madaxweyne ayaa la isu afgartay in xiriirka labada dal la gaarsiiyo heer iskaashi istiraatiijiyadeed, taasoo ka turjumaysa xoojinta xiriirka taariikhiga ee labada dal iyo sidii loo kobcin lahaa dhinacyada waxbarashada, garsoorka, siyaasadda, amniga, isu socodka iyo weliba dhaqaalaha. Dhanka waxbarashada, jaamacadda jaamacadaha ku yaala dalka Masar, gaar ahaan jaamacadda Al Azhar, ayaa waxaa la sheegay inay kordhinaysa deeqaha waxbarasho iyo tababarada ardayda xirfadlayaasha Soomaaliyeed si loo kobciyo aqoonta iyo weliba xirfadaha kala duwan. Sidoo kale, labada madaxweyne waxay isla qaateen in la dardargeliyo wada shaqeynta hay'adaha labada waddan, gaar ahaan dhanka garsoorka iyo weliba amniga. Masar waxa ay muujinaysaa sida ay u garab taagan tahay dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca dowlad dhiska iyo weliba ammaanka. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dalka Masar ayaa waxa ay goobjoog ka ahaayeen heshiis ay kala sixdeen wasiirada wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Masar. Heshiiskaas oo ku saabsanaa in dalku-galka lagu dhoofo baasaboorka diblomaasiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya laga dhaafo si kor loogu qaado iskaashiga diblomaasiyadeed ee labada dowladood, waxaana ay ka wada hadleen sidii dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo kuwa Masar loogu fududeyn lahaa isu socodka, meeshana looga saari lahaa culayska ka jira dhanka dalku-galka. Labada madaxweyne ayaa ku adkeystay muhiimadda iskaashigan lagu horumarinayo xiriirka labada waddan. Waxa ay fareen guddiyada wadajirka Soomaaliya iyo Masar ee u xilsaaran dhaqangelinta heshiiskan inay dedejiyaan dhammaystirka hiigsiga iskaashi ee walaaltinimo ee labada waddan.